waxaa nabcaystay ereyga boosaasu qof al guddoomia boos ka warran bay leeyihin waa beryo xoogaa moogtahay uunsi noqdeen boog bay igu noqotay waaba ka soo cararo haddoo aan wax hagaajinnay oo ay amniga fiican yahana dee layn kale baa soo baxay waxaan lahaa boosaaso masaajidkaa muxuu ahayde bay ku badbaadaysaa laakiin kuma badbaadin garoowe waxay ku badbaaday masjid baa muxuu ahayde sheekh cabduqaadir lagu dilay mujrinku ay soo qabteen boosana waxay ahayd masjidkii suldaanka lagu dilay inaan mujrikba soo qabanno boosaaso ay badbaado oo inta ku jirtaana ayna ka cararto oo aynu nabad ahaano sida garoowe magaaladan waxaa ka maqan lahaa shih cid leh baan la aqoon dardayn weydiinayaa magaalada leh midhadaa leh maduqaa leh maxamdulaahi siciid daara waaweyn iyo kulabaa leh yaa leh nobori lama yaqaano maalinood garoonka waxaan idhi qori lala geli maayo maxaa dhahay anaa le baani meesha garoonka boosood lahaanshaagarow lahaanshaha ka muuqata kana waa in lahaansho ka muuqata waa in cid tiraahdaa waxaa lama samayn karo anaa iri waxaan rabnaa inaan laytin garoonka garoonka gaarsiino farolo isagu muxuu ahayde khayr allah siiyo innaga kambeyn badan oo amni baanu wadnaa iminka masjidulhuda iyo masjidul aqsa muxaadaraa ka socota wacyigelin baa ka socota amnigu wuu joogaa sheekh maxamed macalin iyo muxuu ahayde culimmadu way nala fadhidaa culimmada naftooda waxaan rabnaa iyagu been sheegi maayaan qowlkaa ilaahay kitaabka munasalkaa inay ka run sheegaan inay baadilka sheegaan inay xaqa sheegaan inay mujrimka sheegaan inay qofka saalaxa sheegaan